bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllه taعalى bab kayfa yukafn الmxrim إda maata qofka mxrimkaa sidee loo kafaninayaa idaa maata haddii uu dhinto وبالإسناaد qال أخبرnا cتبة بن cبداللahi وهuوa اليحmdي أbو cبداللahi المروزي صدوq qال xdثnا يuنس بن نافع وهuوa أbو غانم الخhراساني صدوq يخطئ rawىa lh أbو dاود والنسائي عن cمر بن ديناr عن سعيد بن جبير عن بن عbاس qال qال رsuuل الlhi صلى اه عل وسلم iqsilu lmuxrima muxrimka dhaqa fii hawbayhi labadiisa maro ku dhaqa alladeyni labada maro oo axrama fiihimaa uu ku xarmaday dhexdooda waqsiluuhu dhaqa bimaa-in wasidrin biyo iyo geedka gobka caleemihiisa ku dhaqa marka muxrimku inuu geedkaa gobka caleemihiisa ku qubayso karo markuuba nool yahay waayo tan dhimashadiisa wixii ixraamkiisii xaaraam uga ahaa weli waa kasii xaaraam ahaanayaan marka sidriga waxaa laga garanaya inuusan xaaraan ka ahayn marka uu muxrim kaba yahay waayo isaga loolama qasdo diib iyo udug wax lagula loola qasdaayo ma ah wakafinuuhu karfaniya fii thawbayhi labadiisa maro ku karfaniya labada maro uu wato karfan uga dhiga walaa tumisuuhu ha taabsiinina biiibin udug barafuun walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha daboolinina fainahu isagu yubcahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa lasoo bixinayaa muxriman isagoo muxrim oo xarmanaya marka muxrimka oo ragga ahaa laga wadaa dabcan hadday haween tahay iyada awalba madaxeeda waa daboolanaysa qofka muxrimkaa marka karfantiisa nin haddii uu yahay waxay noqonaysaa labadaas maro oo cadcad labadiisa maro oo wato unbaa karfan looga dhigaa madaxana ma laga daboolayo riwaayada muslimna waxay leedahay walaa tukhamiruu wajhahu wejigiisa ha daboolinana riwaaya iyadana ku timid inaan wejiga laga daboolin meeshaas marka bacdi al-a'ima waxay u daliishanayaan qofka aan muxrimka ahayn isaga wejiga in laga daboolayo marka la karfaninayo oon wejigiisii la faydayninaa laga fahmayo fainahu yubcahu yowma alqiyaamati muxrimanna waa jumlo oo tufiidu tacliil tacliilay faa-iideynay sababta aan madaxa loo dabooleynin barfuun loo taabsiinaynin waa maxay isagoo muxrimaa qiyaamaha lasoo bixinayo ixraamkii ayaayaa ayuu weli ku guda jiraa meeshaas marka alimaamu shaafici iyo imaam axmed sidaan xadiidka uu tilmaamayay ku tageen muxrim kastana sidaasaa la yeelaa bay dhaheen haddiiba uu dhinto fii ixraamihi uu ku dhinto sidaasaa la yeelaa haddii marka uu gudagalo soo xajkii gudagalay oo muxrima uu dhinto xaalkiisu sidaan waay ma loo xajinaa marka ma loo xajinayo adaahir inaan loo xajinaynin waayo isagii baaba ku jiraba haddii laakiin isagoon bilaabin safarkii ku jiro ixraamkii aan gudagelin ou dhinto ee qofkaa muxrim ma ah sida qofka caadiga loo tartiibina hadhowna waa loo xajinaa qofkaas waayo qofkaa xaj maba bilaabinba isagan ayb alimaam malik iyo iyagana iyo aimo kale waxay leeyihiin maya ee muxrimku sida qofka caadiga unbaa loo duuga ayaa loo karfanina barafuun in la mariyaana wax diidaayo ma laha wejigii in laga daboolana madaxa in laga daboolana dhib ma laha iyaga marka fainahu yubcahu yowma alqiyaamati muxriman waxay leeyihiin waaqicatu cayn waayo wax uu nebigu wuxuu ka waramaa wax mustaqbal ah ninkaas marka in ixraamkiisii qiyaamo asagoo muxrima lasoo bixin doono ayuu nebigu sheegay hayruhu laakiin lama ogaa karay leeyihiin kayfiyada qiyaamo lagu soo bixi doono hayruhu lama garan karo saas darteed marka midaanna waxay ka dhigeen wax ninkaa u gaar ah oo kale waxii lagu ogaaday ayay ka dhigeen asalkii horena waa istisxaabeen oo asalku waa maxay qofka haddii uu dhinto uu adduunyada ka ka tago oo aakhiro uu u baxo qofkaasi takliifkii iyo cibaadadii waaba go-dayba cibaadadiisii waa go-day waa dhammaatay marka qiyaasku sidaas waayay leeyihiin qof dhintay camal uu isaga guda ku guda jiraayo ma jiraan camalkii waa ka dhammaaday waana ka go-ay ee ninkaanna waa dhintay muxrimka isagana asalkaas horaa lala ayaa lala soconaa bay leeyihiin amaa fa inahu yubcahu yowma alqiyaamati muxriman waa qofkan uu nebiga ka waramayo isagana waxyibuu ku ogaaday laakiin annaga kuma ogaan karno iyaga halkaasay la aadeen ayagana laakiin sidaa ka muuqato cilanimada iyo xukunkii soo oo hormaray waxay ku tuseen marka ciladu mataa maa wujidad mar walboo la helo in xukunkii la helayo hadday la waayana la weynayo ayb sidaasaana marka fiican xoogna leh ayb qaala baabu lmiski miskigii ayuu baab yahay caddayntiisa weliba sidaas hadda imaam maalik iyo waxaad moodaa ibnu cumarba inuu xataa ku tegay wiil ou dhalayoo waaqid la yiraa ayaa dhintay isagoo muxrim ah markaa ayuu dhaqay waa karfaniyey markaasuu wuxuu yidhi barfuunaan u marin lahay inuu yidhi haddaan annaga aanan muxrimiin ahaa lahayn lowlaa annaa xurumun annaga inaan muxrimiin nahay haddaynan jiri lahayn barafuunaan u mari lahayn waayo in isaga barafuun loo mariyo ma diidana isaga marka waa dhintay acmaashii marka exraamkii iyo wixii waa go-een laakiin hadda haddaan barafuun marino annagii waxaa ka dhalanaya inaan annaga barafuun marsanno ilaa barafuunkii isaga gacanta kusoo qaadayo waa marinaa marka innagaa muxrimiin ah ayaan ka haddii innaga aanan muxrimiin ahaa lahayn waa u barafuumi lahayn buu yidhi sidaa lafteeda marka ibnu cumar laftiisu inuu sidaa ku tegay ayaa muuqanayso laakiin xadiid ibni cabaas asaa xujo ah wbihi qaala akhbarana maxmuud bnu haylaan qaala xadaana abu dawuud wahuwa طayaalisiy washabaabatu wahuwa bnu sawaarin qaala xadaanaa shucbatu can khulayd bni jacfarin anahu samica abaa nadrata meeshaa marka anahu baa lasoo gelinaya dabcan oo aan la qoraynin laakiin la akrinayo anahu samica abaa nadrata can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam atyabu tiibi diibka midka ugu uduga badan almisku waay wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu lxuseyn addirhamiyu qaala xadaanaa umayat bnu khaalid wahuwa alqaysiyu auu hudbat bnu khaalid akhuu hudbat bni khaalid hudbat bnu khaalid bou la dhashay waa asaa ka weynaa kanaa weyn saduuqun can lmustamiri bni rayaan wa huwa zahraaniyu liyaadiy hiqat caabid can abi nadrata can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama min khayri tiibikum lmisku udugiina kan ugu khayrka badan waxaa ka mida miskiga qaala baabu lidni biljanaasati ogeysiinta janaasada la ogeysiinayo yacnii in janaasa jirto meyd inuu dhintay in la ogeysiiyo oo iclaan lagu bixiyo wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu fi xadiidihi can malikin can ibni shihaabi can abi umaamata bni sahli bni xunayfin annahu akhbarahu wuxuu sheegay ana miskiinatan maridat gabar miskiin ah ayaa jiratay faukhbira rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama bimaradihaa nebiga waxaa loo sheegay jiradeedii ayaa looga sheekeeyey ayaa loo sheegay wakaana rasuulu llahi sal l slama nebiguna wuxuu ahaa yacuudu lmasaakiina masaakiinta inuu soo booqan jiray wayas'alu canhum waana ka su-aali jiray faqaala rasuulu llahi sal l slama idaa maatat faadinuunii waxa uu yidhi hadday dhimato gabadhaa isoo ogeysiiya faukhrija bijanaasatihaa janaasadeedaa la bixiyey leylan habeen wakarihuu waxay naceen an yuuqiduu rasuula llahi sal l slam nebiga inay toosiyaan falamaa asbaxa rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu waa bariistay ukhbira biladii kaana minhaa waxaa loo sheegay wixii dhacay xaggeeda ka dhacay yacnii inay dhimatay faqaala wuxuu yidhi alam aamurkum miyaanan idin farin an tuduu an tu'dinuunii inaa i ogeysiisaan bihaa iyada igu soo ogeysiisaan qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah karihnaa waxaan nacnay an nuuqidaka inaan ku toosinno leylan xilli habeen ah fakharaja rasuulu llahi sal l slam nebiga waa baxay xataa safa binnaas ilaa uu dadkii safay calaa qabrihaa qabrigeeda korkeeda uu ku safay wa kabara arbaca takbiiraatin afar takbiir ayuu takbiirsaday yanii qabrigiibuu aaday markaasuu wuxuu ku tukaday janaasadii isaga iyo asxaabtiiba waa isla way israaceen xadiidkan marka waxaa daliil uu u yahay fiihi jawaazu lidni biljanaaza janaazada in lais ogeysiin karo waayo nebigaaba wuxuu le soo ogeysiiyey hadday dhimato marka hebel waa dhintay waa la dhihi karaa ayb waana macnaha uu u tarjamtay alimaamu الnasaa-i jamaaca min ahli اlcilmi waxay ahaayeen iclaanka ama in ogeysiinta inay nici jireen minhum waxaa ka mida ibnu mascuud oo wuxuu dhihi jiray aniga hadday janaasadaydu dad qaadi karaba haddaad heshaan cid kale ha io ogeysiinina oo iduuga haddiiba dad yacnii iqaadi karo ixambaari karo aan haysto intaas igu filan oo cid kale yaan loo sheeg sheegin iyaga markaa waxay sidaa ka wadaan mubaahaad iyo isugu faanid iyo hebel janaasadiisa hebel ka badnayd iyo waxaas inaan la dhihinay rabaan ayb ibnu mascuud iyo ibnu cumar laftiisa waa laga wariyey sidaas cabdurazaaq ibni hamaam asancaani wuxuu wariyey fi lmusanaf can calqamata bni qays wuxuu yidhi aliidaanu biاljanaazati min annacyi janaazada oo la ogeysiiyaa nacyigay ka mid tahay wannacyu min amri اljaahiliyati nacyiguna umuuraha jaahiligaa buu ka mid yahay ibnu cumar wuxuu ahaa kaana yataxayanu bijanaa'izihi gaflat annaas ibnu cumar waa gaadgaadi jiray marka aynan dadka aada u ogeyn iyo janaa-istiisa ka faa-iideysan jiray yacnii hadday dad ka dhintaan waxyarba hadduu helo horow ka duugi jiray waxba yacnii dadka lama sugsugi jirin oo hala ogeysiiyo iyo ma dhihi jirin ayb ahlucilmiga qaar kalena way ruqseeyeen in janaasada la iclaamiyo oo dadka la ogeysiiyo si loogu tukado abu hurayra iyo keyrkiis ayaana ka mid ah wاlأصl fi hada اlbaabi qowluhu sal ا l slama ida maatat faadinuunii biha ibnu cabdilbar marka wuxuu yihi masaladan asalkeeda iyo daliilkeeda xadiidkan waay xadiidkan mar haddii nebiga isoo ogeysiiye uu leeyahay waa bannaan tahay in la ogeysiiye marka kana asala marka xadiidkana asal ah waxaa laga qaadanaya xadiidka sidoo kale qofka hadday janaasada dhaafto mar labaad in la tukan karo janaasada lagu tukan karo waayo gabadhan waa lagu tukaday waa la aasay qabrigiibuuba nebiga tegay markaas ku tukaday ee haddii marka qabrigeeda inta la tago lagu tukan karo janaasada min baabi owlaa waxaa iyadoo weli la duugin oo aan weliba godkii la gelinin waa lagu tukan karaa iyadana soo ma fahmin sidaana marka alimaam maalik iyo bacdi al a'ima ayaa iyagu aan qabin oo halka mar janaasada mar haddii la tukada mar labaad male dhahayaan laakiin xadiidkaana iyadana asalah ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa in janaasada nebiga uu qabrigan ku tukaday inayna isaga keliya u gaar ahayn waayo maxaa la yidhi xataa safa binnaas dadaa la tukaday oo haddii marka isaga keligii wax u gaara ay tahay keligiisaa tuka lahay waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa oo ibnu cabdilbar uu yidhi wafiihi ana cisyaana almar-i man amarahu ida araada bicisyaanihi birahu wa tacdiimahu laa yucaddu calayhi danban wuxuu leeyahay qofka haddii uu qof amarkiisa ku caasiyo ounan fartoomin laakiin sababka ounan u fartoomaynin ay tahay wanaag iyo ixsaan iyo khayr kale ninkaa ha ka helo uu is leeyahay inaan lagu tirinaynin dembi buu leeyahay waayo asxaabta nebiga muxuu ku yidhina hadday gabadhaa dhimato hala iisoo sheego iyaga maynan u sheegin amarkiisii ma qaadanin soo maaha laakiin maxaynan u qaadanin biri iyo ixsaan kale oo waxay is yidhaahdeen maadaama ay habeen dhimatay hadda nebiga ha ka soo kicinina haka yacnii ha dhibinina is dheheen marka iyaga marka إda araada bcisyaanihi birahu watacdiimahu laa yucadu calayhi denba dembi ma looga tirinayo sidaana marka xadiidkan uu ka qaatay dhinaca sanadka xadiidka marka imaam malik sidaanuu ku wariyey mursal ahaan waayo fiiri wuxuu yihi can abi umaamata bni sahli bni xunayf annahu akhbarahu ana miskiinatan maridat qisadan markay dhacayso abu umaama ibni sahl ibni xunayf ma joogo isaga marka imaam malik xadiidka mursal ahaan oo usoo saaray hayruhu sida sufyaanu bnu cuyeynana xadiidka wuxuu u wariyey musnad ahaan marka xadiidka kol walba waa ansaxay isagoo musnadu ansaxay can sufyaana bni cuyeyna laakiin amaa can malik lam yasixa canhu ilaa mursalan walidalika ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi lam yukhtalaf calى maliki fi lmuwaطa'i fi irsaali hada اlxadiid markaa buu yihi wahuwa xadiidu musnadu mutasilu صaxiixu min gayri xadiidi malik min xadiidi الzuhriyi wagayrihi waruwiya min wujuhin kahiiraة can الnabiy sal ly slama kuliha haabitat ayb muusa bnu muxamed ayaa malik ka wariyey markaasuu yihi can abi umamata can rajuli min alansaar markaa buu ibnu cabdilbar yidhi wamuusa bnu muxamed hada matruuku lxadiid markaa xadiidka maalik mursal ahaan uu u wariyey hayruhuna musnad ahaan uu wariyey ayb qaala baabu surcati biاljanaazati marka qabriga korkiisa salaada janaazada iyo salaadaha kale waa inay kala duwan yihiin kuwa kale qabri dushiis ma la ogola laa tusalluu ila اlqubuur qubuuraha u dukaninaa la yidhi midaan marka waa duco iyada ma ahan salaatuljanaasadu iyadu salaad sujuud iyo rukuuc iyo leh maahan waa iska duco waay waa la ogolyahay iyada lafteedana qubuuraha dhexdooda nahyi baa soo aroorayoo gees meel ka ah buu nebiga ku tuka jiray musalla ljanaa'is meel geesa ayay ahayd ayb laakiin haddii sidan oo kale oo dee qabriga lagu tukanayo janaasada hadday tahay saaxibulqabrigaba midka lagu tukanayo waa bannaan tahay sidaan in la yeelo maadaama nebigu yeelaba sal ll slam alimaamu shaafici iyo imaam axmed iyo isxaaqna sidaasay ku tageen inay bannaan tahay qaala baabu surcati biljanaasati degdega janaasada lala degdego xukunkiisa cadayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala ahbaranaa suweydun qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can bni abi di'bin can saciidin اlmaqburiy can cabdiraxmaan bni mihraan ana abaa hurayrata qaala samictu rasuula اllahi sal l slama nabigaan maqlay buu yihi yaquulu asagoo dhahaya idaa wudica arajulu ninka haddii la dhigo alsaalixu ee suuban calaa sariirihi sariirtiisa korkeeda haddii la yeelo naxashka qaala wuxuu dhahayaa qadimuunii qadimuunii ee hormariya ee hormariya waidaa wudica alrajulu yacnii assuu'u ninka xun calaa sariirihi haddii la dhigo qaala yaa weylii hoogeyge ayna tadhabuuna bi xaggey ila aadayaan xaggey ila aadaysaan ayna tadhabuuna bi xaggey ila tegaysaan marka hadda qadimuunii qadimuuniidaas baa marka israaca ku jiro yacnii surca ku jirto degdeguu rabaa wbihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can saciid bni abi saciidi can abiihi anahu samica abaa saciidin alkhudriya yaquulu qaala rasuulu lahi sal l slam idaa wudicat iljanaasatu haddii la dhigo faxtamalaha arijaalu raggii ay xambaartaan calaa acnaaqihim qoortooda luqumahooda ay ku xambaartaan fain kaanat saalixatan hadday tahay mid suuban qaalat qadimuunii qadimuunii ayay dhehee wain kaanat hayra saalixatin haddii ay tahayna qaalat yaa weylahaa ilaa ayna tadhabuuna bihaa xaggeed la aadaysaan yasmacu sawtahaa kulla shayin baa maqlayo ila alinsaana ma ahani walow samica hal insaanu insaanku hadduu maqlo la suciqa waa lamiir dabooli lahay waa suuxi lahay marka muxuu bani aadamku la suuxayaa hadalkaas miyuu la suuxaa hadal meeshaa marka waxay leeyihin waxa uu bani aadamku la suuxayo waa argagaxuu la suuxaa waayo bani aadam ma baranin qof dhintayoo la warramaayo ma baranin qofku haddii uu dhinto inuu dad la sheekaysto waxaanu baranay maaha mana naqaano saa darteed haddaad aragta adigu qofkii meydkaagiioo kula hadlaayo kula warramaayo waa argagaxaa kugu dhacayo marka la suciqa macnayadeeda meyd dhintay maadaama aynan inuu la hadlo aynan baran inay la argagaxayaan ay la suuxayaan ayb وبه qال أخبرنا qتيبة qال xdثna سفyان عن الزهري عن سعيد عن أbي هريرةa يبلغ bه النبي صلى اه عل سلم qاala wuxuu yihi أsرcوu بالجناaزةi جناaزada la degdega sraacan marka maxaa laga wadaa xanafiyadu waxay leeyihiin sraacu waa in lala ordo lala degdego oo socodka dadaalka dadaalis dadaalis wax kasii koreeyo ayaa la rabaa oo marka rucleyn lala rucleeyo janaazadii alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay israacu sidaa looma jeedee macnuhu waxay tahay socodka caadiga ah laga badiyo un weynaan socodka caadigaah dadku siday u socdaan xoogaa ha ka badiyaan oo aada ha u ta loo tallaabsado laakiin hala ordo iyo hala ta hala rucleeya ma ahan buu dhahayaa isaga laasiyama haddii haddana meydka uu ku dhibtoonayo waxaa dhici karta meydka haddii lala ordo in dhiig iyo wax ka qubtaan oo ka daadaataan aba laga yaabaa haddii meydka lala ordo waxaa dhici karta marka jugjugtaas iyo ruclahaasi meydadka qaar in dhiig iyo wax haddana marka ay dib uga yimaadaan marka ma fiicna taasay leeyihin qaar kaloo ahlucilmiga ka midana asricuu biljanaasati israacan waxaa laga wadaa mar haddii meydku uu dhinto hore ka bilaaba diyaargarayntiisa iyo qabrigiisa saad ku geey lahaydeen ee hadda hala or orda maaha macnaha bay leeyihiin tajhiizkii ha loo tallaabsado ha lagu dhaqaaqo fain taku saalixatan hadday tahay fakhayrun tuqadimuunaha ilayhi khayr baad u hormarinaysaan wain taku gayra dalika hadday tahayna fa sharun ayaa tadacuunahu can riqaabikum qoortiina aa ka dejinaysaan hadday xun tahayna shar baad iska dejinaysaan hadday khayr tahayna shar khayr ayaad u hormarinaysaan rucleyntu laakiin xadiidaa imaan doono وbه qال أخبرnا سwيد وهو سwيد بن نصر qال أخبرnا cبداللahi هو بن المبارك عن يuنس عن الزهري qال xdثnي أbو أمامة بن سهل أن أbا هريرة qال سمعت رsuل الlه صلى اه سلم يقول أsرcوا بالجنازة faإn kانت صالحة qربتmuuha إlى الخyر baad u dhoweynaysaan وإn kانت غyra ذلikana kانت شhرا شhر ayaa waxay ahaanaysaa tadacuunahu can riqaabikum aada ka dejinaysaan kaanad waxay ahaanaysaa hiya iyadu sharan shar sharta oo tadacuunahu can riqaabikum luqumihiina aada ka dejinaysaan wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclى qaala xadahanaa khaalid huwa bnu اlxaaris qaala akhbaranaa cuyaynatu huwa cuyaynat bnu cabdiraxmaan bni jawshan saduuqun qala xadaanii abi cabdiraxmaan bni jawshan albasriyu hiqat qaala shahidtu janaazata cabdiraxmaan bni samura ayaan joogay wa kharaja ziyaadun ziyaad ayaa soo baxay waa ziyaadu bnu abiihi ninkii la dhihi jiray yamshii bayna yaday sariir isagoo ku soconaayo sariirta meydka lagu wado horteeda isagoo soconayo fa jacala rijaalun rag ayaa waxay gudagaleen min ahli cabdiraxmaan meydka ninka oo cabdiraxmaan ehelkiisa iyo mawaaliihim yastaqbiluuna sariira dad marka ehelkiisii ahaa cabdiraxmaan ayaa waxay bilaabeen inay ka hor imaadaan janaasada yacnii janaasadii sidaasaa loo wadaa dad ehelkiisii ka mid ah dhanka kale ka imaaday oo janaasada weji weji uga hor yimid marka wayamshuuna calaa acqaabihim dibdib cirib ciribay u socdaan oo gadaal gadaalna waa u socdaan ilaa janaasadii markay saan u socoto oo itijaahan loo socdo iyagana ay ka hor imaadeen oo wejigooda dadka uu kusoo jeedo siday u soco karaan marka inay gadaal gadaal u socdaan waay soo maha inay gadaal gadaal u socdaan iyadoo dhinacan loo socdo adigu haddaad wejigaaga inta usoo jeediso gadaal gadaal le u soco kartaa wayaquuluuna waxay dhahayaan ruwaydan ruwaydan tartiib tartiib sababta ka keentayba inay dadka ka hor imaadaan waxay tahay inay dadka joojiyaanay rabaanoo ruwaydan ruwaydan tartiiba aayar aayar ayay dhahayaan baaraka allaahu fiikum duco marka fakaanuu waxay ahaayeen marka yadibuuna inay kutubayeen dabiiban kutubitaan tartiib ayay iskaga socdeenoo waa tukubayeen xataa idaa kunnaa ilaa aan ahaanay bibacdi ariiqi lmirbadi mirbadka meeshaa dariiqeeda eyacni qaar ka mida ilaa aan waddadaa meel kamida aan gaarnay aan soo gaarinay mirbadku meel magaceedna waa dhici kartaa aslanna waxaa mirbadka la yidhaha meesha timirta lagu qallajiyo laxiqanaa waxaana soo gaaray abuubakrata abuubakra nufeyc bnu lxaaris calaa baqlatin baqal korkeed xaal uu yahay uu baqal dusheed uu saaran yahay falamaa ra'aa markuu arkay aladii yasnacuuna waxa ay samaynayaan xamala calayhim waa weeraray bibaqlatihi buu ku weeraray baqashii buu gadaal ka soo geliyey marka nacam markaasuu kusoo kiciyey say waa orwaa orodsiiyey marka wa qaala waxa uu yidhi khalluu ka taga buu yidhi sidaan waddada banneeyo socda khalluu banneeya fawaladii akrama wajha abilqaasim allaha abulqaasim sala allahu calayhi wasalama nebi moxamed wejigiisa allihii karaameeyaan ku dhaartaye laqad ra'aytunaa waa is arkaynay maca ha waahwaa ilayhim bisawti wuxuu la jalleecay oo xaggooda uu yacni ula soo foorarsaday bisawti jeedalka wa qaala waxau yidhi khalluu ka daaya ka taga fawladii akrama wajha abilqaasimi sal slama ayaan ku dhaaranayaa laqad ra'aytunaa waa is arkay laqad ra'aytunaa yani waadna arkaysay oo kale maca rasuuli llaahi sal l slama iyo annagoo nebiga la jirno ayaa qofkii rabaa uuna arkayey wa inaa anaguna lanakaadu aan ku dhowaanayno narmulu inaan ruclaynayno bihaa biljanaasati aan la ruclaynayno janaasadii ramalan ruclayn fanbasada alqowmu dadkii marka waa fid yani tilaabadii waa fidiyeen oo lugtii bay marka tallaabadii bay hore u qaadeen waas waa socdeen marka marka meydkii in aayar tartiib loo socdana maaha orodna ma aha laakiin in xoogaa un dadaal dadaalis ayb xadiidka marka rucleyntana waa tilmaamay alimaamu lbayhaqi fi sunani اlkubraa wuxuu yidhi xadiidkan ismaaciil bnu ibraahim yaxya bnu saciid wakiic bnu اljaraax khaalid bnu اlxaaris ciisa bnu yunus kulligood can cuyayna ayay ka wariyeen sidaanay u wariyeen shucbaa khilaafay laakiin dhammaan can cuyaynata faqaala fi janaazati cuhmaana bni abilcaas matniga meeshaasuu ku khilaafay alimaamu nawowi khulaasada wuxuu ku yidhi xadiidkan rawaahu abu dawuuda wاnasaa'iyu biasaniida saxiixa marka xadiidka isnaadkiisu waa saxiix wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin can ismaaciila wahushaymi can cuyaynata bni cabdiraxmaan can abiihi can abi bakrata qaala laqad ra'aytunaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waslama waa is arkaaye waan is arkaynay maca rasuuli lahi sal l slm wainaa lanakaadu narmulu annagoo ku dhowaanayno inaan ruclaynayno bihaa janaasada la ruclaynayno ramalan ruclayn ra-aytunaa markuu leeyay annagaa is arkaynay waay isagaa wuxuu leeyay waan is arkaynay annaga annagoo ku dhow inaan la ruclayno janaasada marka waa ku dhownahay inaan la ruclayno ruclayn marka ma la gaarin weli laakiin waa lagu dhowaaday marka sidaas imaamu shaafici sheegayo waayo socodka caadigana in laga badiyo orodna aan la samaynin qaala hada lafdu xadiidi hushaym wa bihi qaala akhbaranaa yaxya bnu durusta qaala xadahanaa abu ismaaciil can yaxyaa ana abaa salamata xadaahu can abi saciidin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaala idaa marat bikum janaasatun hadday idin soo marto faquumuu istaaga faman tabicahaa qofkii raaco falaa yaqcud xataa tuudaca iyounan fariisanin ilaa laga dhigo xadiidkan waxaad moodaa inuu baabka soo socdo ou lahay waayo hadda baabkan aan ku jirno janaasada in lala degdego hadda xadiidkani waxba marka ma laha oo alqiyaamu liljanaaزati buu leeyahay xadiidkan baabka soo socdoona ku ficnaan lahaa qaala baabu اlأmri bاlqiyaami liljanaazati isamridda la isamray janaazada in loo istaago wbihi qaala akhbaranaa qutaybaةu qaala xadaثna leyثu can naafici can ibni cumara can caamir bni rabicata an can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm qaala wuxuu yidhi idaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arko aljanaasata janaasada falam yakun maashiyan ounan ahayn mid soconaayana macahaa iyada la soconaayana ounan ahayn falyaqum ha istaago xataa xataa tukhallifahu ilaa ay moodo ay marto ow tuudaca ama laga dhigo min qabli an tukhallifahu intaynan dhaafin ka hor la dhigo yacni janaaso hadday qofka soo marto isaga uunan raacaynin oo uunan la soconaynin isla markaana aan la dhigaynin janaasada intay ka maraysa ha istaago ayb xukunkan marka kathiir min alculamaa waxay leeyihiin waa mansuukh waa la nasakhay markii hore sidaanay ahayd haddii janaaso ay soo marto waa la istaagayey markay dhaafto qofku waa iska fariisanaa markii dambe marka waa la nasakhayo xadiidka cali iyo xadiid ibni cabaas ayaa lagu nasakhay iyagaa weliba sheegay in labadaa arin inay dambeysay in markii dambe laga tegay fadhiga istaagi marka kan hadda marka waa mansuukh bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin waxba mansuukh maahane ikhtiyaar baa ku jira laakiin sidan baa fiican maxaa loo istaagaa marka waxa loo istaagayo bacdi alculamaa waxay yidhaahdeen waxaa loo istaagayaa mowdka musiibadiisa inaan qaflo looga sugnaanin oo meyd mowd baa la agmarinaa waa iska fadhiyaan waa iska sheekaysanayaan mowdkiiba marka cabsidii laga qabi lahaa ma laga qabaayo marka si marka cabsidaas loo dareemo oo qafladana layskaga eriyo darteedaa loo istaaga waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi malaa'igta malaa-igta sagootineysana waa loo istaagaa sidaana waa la yidhi si kalena marka waxaa la yidhi yani nafsad maadaama ay tahay in marka qaar waxay leeyihiin rasuulka sal ll ly slam janaaso yahuudi ayaa la soo mariyey xadiidku soo ahaa wuu istaagay kadib markay martayna waa fadhiistay alaysat nafsan miyaynan naf ahayn ayuu yidhi markaas marka waxay leeyihiin inay janaasadaas yacni meydkaas gaalka jusadaas gaalka ah inay ka kor martou diidaayey saas uu istaagayna kuwaa dhahayo adigu war badan baa ku jira laakiin kuwaa kuwaas horaa ugu roon sidaas hore wa bihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can ibni shihaabi can salimin can abihi can caamir bni rabicata alcadawiy can rasuuli اllahi sal l slam anahu qaala idaa ra'aytum اljanaaزata haddaad aragtaan faquumuu istaaga xataa tukhallifakum ilaa ay idin dhaafto ow tuudaca ama dhulka la dhigo laba marka waxaa jiro istaag mid waa markay kusoo marayso kan labaadna waxay tahay qofkii raacay waa inuunan fariisanin ilaa iyo iilka laga dhigo ilaa laga dhigo iilka ina inaan la fariisanin marka labadaas qiyaam labada amar labadaba mansuuq miyaa mase mid unbaa mansuuqa xadiidka cali waxaa ka muuqato markii uu nebigu fadhiistay ka bacdi oo fadhigaas dambe inuu nasakhay qiyaam kasto ama ha ahaado kii marka janaasada lasoo marinayo meesha ama kii qofkii soo raacay ee duugta la yimid isaga laftiisa loo diiday inuu fadhiisto kulligood waxaa nasakhay fadhigaas dambe xadiidka cali saasaa ka muuqanayso qaar kalena waxay leeyiin maya laba waayo fadhi istaaga la nasakhay waa kan hore cinda tashi marka janaasada aadan raacaynin oo aada fadhiso oy ku soo marto inaa istaagto kadib aada iska fadhiisato markay ku dhaafto midkaas waa midka la nasakhay amaa hayruhu kan kale lama nasakhinay leeyihin waa la taagnaana un ilaa meydkaas laga asturo in badanoo iyagana culimada ka mida wax nasakh maba sheegayaan iyaga waxay leeyihiin xadiidkan dhahayo qaama rasuulullahi sal ll slam uma qacadda uma qacadada waxaa laga wadaa bay dhaheen intuu istaagay markay janaasadii martay ayuu fadhiistayaa laga wadaa ee fadhi xugunkii hore nasakhaaya maba jiray leeyihiin sidaa lafteedana tirmidiga laftiisa waa sheegshe sidaasoo kale uu sheegi jiray wbihi qala akhbaranaa caliy bnu xujrin qala xadaanaa ismaaciil can hishaami xaa waahbaranaa ismaaciil bnu mascuud qala xadaanaa khalidu qala xadaanaa hishaamu can yaxya can abi salamata can abi saciidi qaala qala rasuulu lahi sal l slam ida ra'aytum اljanaazata faqumuu hadaad janaazada aragtaan istaaga faman tabicahaa qofkii raaco falaa yaqcud yownan fariisanin xataa tuudaca ilaa laga dhigo marka midkan dambe xataa waa nasakatan sheegaya kan waa kii hore iyo kan dambe wax allaale wixii qiyaam laysfarayba waaba la nasakhayaa layidhi oo xadiidka cali iyo ibnu cabaasaa lagu nasakhay walidaalika zuhri wuxuu dhihi jiray axaadiidta naasikhu lxadiid iyo wamansuuquhu qad acya alfuqahaa ama qad acya alculamaa dadka culimada waxaan noojiyey axaadiidta naasikheeda iyo mansuukheeda bal marka ibnu cabdilbar wuxuuba leeyahay naasikha qur-aanka iyo annaasikh walmansuuq fi lqur'aan iyo annaasikh walmansuuq fi lxadiid waxaa dhib badan xadiidka waayo naasikha iyo mansuukha qur-aanka de wax badanna waa khidmo badanna waa laga qabtay waana kooban yahay laakiin axaadiidtii maadaama noloshii rasuulka oo dhan ay la socoto way ka badan tahay marka waa ka badan tahay hadday ka badan tahayna waa dabdintooda marka waa ka cuslaanaya dabdinteeda wa bihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciidi qaala xadaanaa xajaaju can ibni jurayjin can ibni cajlaana can saciidi can abi hurayrata wa abi saciidi qaala maa ra'aynaa rasuula اllahi sal l slama ma aanan arkin nebiga shahida janaazatan isagoo janaazo xaadiray qatu weligii fajalasa fariistay xataa tuudaca ilaa laga dhigo n waa taagnaan jiray u nebigu wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa zakariya can shacbiy qala qala abu saciidi xa waahbaranaa ibraahim bnu yacquuba bni isxaaqa qaala xadaanaa abu zayd saciid bnu rabiic qaala xadaanaa shucbatu can cabdillaahi bni abi safar qaala samictu shacbiy yuxadisu can abi saciidi ana rasuula اllahi sal l slama maruu calayhi bijanaazatin bay soo mariyeen korkiisa faqaama waa istaagay wa qaala camrun waxa uu yidhi ina rasuula اllahi sal slama marat bihi janaazat faqaama waqaala camrun muxuu ka wadaa laba sheekh uu leeyahay camru bnu caliy iyo ibraahimu bnu yacquub marka lafdiga uu soo kaxeeyey waa lafdu ibraahim kii camar marka meeshu uga bedelnaa buu baraarujinaa waqaala camrun ina rasuula اllahi sal l slam marat bihi janaazat faqaama isku macno waay laakiin lafdigaa kala duwan wabihi qaala akhbaranii ayub bnu mxamed alwasaan qaala xadaanaa marwanu qaala xadaanaa cuثmaan bnu xakiim qala akhbaranii kharijaة bnu zayd bni haabiti can camihi yaziid bni haabit anahum kanuu juluusan maca rasuuli اllahi sal l slam ay la fadhiyeen faطalacat janaazat ayaa ayaa soo baxday faqaama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nabiga waa kacay waqaama man macahu kuwii dadkii la jirayna way istaageen falam yazaaluu maynan ka zuulin qiyaaman inay taagan yihiin xataa nafadad ilaa ay meesha ka fushay ilaa ay fushay oy meeshii ka dhaqaaqday baabu lqiyaami lijanaazati ahli shirki dadka ahlu shirkiga gaalada janaazadooda in loo istaago wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khalidu qaala xadaanaa shucbatu can camri bni murata can cabdiraxmaan bni abi leyla qaala kana sahlu bnu xunayfin iyo waqaysu bnu sacdi bni cubaadata bilqaadisiyati ayay ahaayeen joogeen famura calayhimaa bijanaazatin baa lala soo maray janaazo faqaamaa waa kaceen faqiila lahumaa waxaa lagu yidhi inahu min ahli اlardi meydkaani waa dadka magaaladan waayaa la yidhi dadka beledkan waay inahu min ahli اlardi marka inahu min ahli lardi waxaa laga wadaa dadka gaalada oo beledkan ku nooloo dimiyiinta ah waana dadkan gaalada ee meeshan muslimka xukunkiisa ku hoos nool ee dimiyiinta ah ee gaalada ah ayuu ka mid yahay yah inahu min ahli اlardi ayb inahu min ahli اlardi faqaala waxay yidhaahdeen mura calىa rasuuli اllahi sal ly slama bijanaazatin baa lala soo maray faqaama waa istaagay faqiila lahu waxaa lagu yidhi inahu yahuudiyun waa yahuudi faqaala wuxuu yidhi alaysat nafsan miyaynan naf ahayn iyada lafteeda alaysat nafsan miyaysan naf ahayn meeshaas marka waxaa laga qaadanaa qiyaamka in janaazada muslimka keliya aynan gaar u ahayn ee xataa janaazat alkaafir in markaa istaag la istaagayo ciladuna inay tahay naf go-day un inay tahay marka meeshaa ciladii waxaad moodaa inay aada ugu dhowdahay ciladii ahayd aflada in mowdka looga sugnaado in la diidayo iyo sida halkaas oo kale ayb waxyaabaha marka qaarkood sharcigu uu la imaanayo xisaab kale iyo masaa'il kale iyo macaani kalea wax lagu dhisaa mararka qaar qofka hadda waxaa u muuqanayo janaasadan gaalka ah markuu u istaagay nebiga sal ll ly slam waa la su-aalay waa la yaabeen asxaabta waa yahuudi maxaa uga istaagay waayo macnaha markaasuu sidan ku jawaabay alaysat nafsan macaani kale oo macnaha adiga aada markaas fiirinaysa aan ahaynaa jiri kara marka yani waxyaabaha yani sharcigu waxyaabaha uu wax ku salaynayo iyo maslaxada uu fiirinayo mararka qaar waa ka yar dadban tahay waxa adiga kuu muuqanaya marmar qofku un marka inuu sharciga aqoon un u yeesho un taasaa muhima laakiin hadday qofku ka qaalib noqoto macaanida isaga usoo degdegayso waxaa laga yaabaa marka wax badan inuu isku kharibo ama uu khaldo ayb masaa-il badanoo marka waxaad arkaya dadka qaar markaad tiraa saan ma ahan saan waaye meel adiga aadan u jeedinoo kula aadaan ee waxaan saan sow gaalada maaha kan sow sa haddii saan la yiraahdo waxaa ka dhalanaya waxaan waxyaabo kala isaga iyo wax adiga aanba qalbigaaga ku jirin iyaad arkaysaa ilaa qaarkood waxaad arkaysaa oon aada ula yaabay mar masaaxifta qaar baa waxaa ku taallo suuratu bani israa'iil suuratu lisraa suuratu bani israa'iila ku taallo qof baa marka wuxuu sameeyey marka musxafkan wuxuu yidhi waxaa lagu daabacay waddanuu sheegay waddamadan un carabta ka mida meeshaasaa lagu daabacay si yuhuudda loo raaligeliyo ayaa suuraddii dhammayd suuratul israa'a la bedelayoo suuratu bani israa'iila lagu dhigay ayagaa lagu raaligelinaan haddii la yidhaha sidaas ma ahan adigu meel kalead yacnii ma xuma yacni xamaaskaaga waa fiican yahay laakiin de sidaas uma shaqaynaysa nacam suuraddan suuratu bani israa'iil bukhaarigay ugu ay ku taallaa waxay ugu taallaa yacnii masaaxiftan qaarna waaba ku taal waa sax mana ahanba musxaf hadda keliya la daabacayo kuwo aan arki jirnay oo bakistaan lagu daabacay oo beri hore jiri jiray suuratu bani israa'iil lay ugu taallaa marka haddii midda kale suurad magaceed dad lagu raaligelina ama macno ay waxaas samaynayso ee qur-aanka suuratulkaafiruunaaba ku jirteen suuratulkaafiruunna gaalada maa lagu raaligelinaa iyadana nacam marka mararka qaar jahliga iyo xamaasku hadday isdhex daataan ay isdhex galaan dadka suu u daniyaa qofka uu u qaadaa qof beri ah ayb wa ficlan uun qofkii waa uun yeelay hadeertaan marka uun wixii markii uu arkay uun masaladii aan u sheegn aan u sheegay wuu fahmay marka waa ku baraarugaya bas khayr allah kusii yiri marka waxaan ujeedaa un hadda isaga magaciisana ma sheegin laakiin uun in taasoo kale un laga waantoobo wixii saas oo kale ku dhici kara in laga waantoobaa muhiiman hadda marka waxay ugala soo dhacee xadiidkan alaysat nafsan hadda janaasada qof gaala meel soo maray hadduu qof istaago isagoo isdhahay sunnadan dabaq mid baa wuxuu leeyahay waa ixtiraameen ixtiraamaad u istaagtay waa jeceshahay nacam wixii marka sanka haddii layska geliyaa waa dhib mogtaa ninna adigu marka qofka hadduu wixii uu geysto qaldanoo muuqdo saxan wixii yacni qalad inay yihiin ay muuqdaan dadka haddaad doonto ka wax kaga sheeg waxna badanna waa jira oo muslimka ka qaldan oo noocan oo kale ah waa jiraan oo laga waani kara laakiin wax xaq ah inaad adigu qalad iyo cudur ka fahamtaa waa dhibaato saasna marka diin meel lagu gaarsii maayo sidaasna meel dhow xataa laguma gaarsii kara saas qaabkaasna diinku marka aqoon iyo wuxuu rabaa cilmi marka wuxuu yihi faqaala alaysat nafsan wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil can hishaami xaa waahbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa hishaamu can yaxya bni abi kahiir can cubayd illaahi bni miqsam can jaabir bni cabdillaahi qaala marat bina janaazat baana soo martay faqaama rasuulu llahi sal l slam waqumnaa macahu nabiga rasuulkaa istaagay waqumnaa macahu annagana waa la istaagnay faqultu yaa rasuul allah inamaa hiya janaazatu yahuudiya inahaa janaazatu yahuudiyatin yahuudiyad janaasadeed faqaala waxau yidhi ina lilmowti fazacan mowtku argagax buu leeyahay oo markaa qofkan gaalkaa laftiisa dhintay waa lagu cibro qaadana bal qabrigiisa haddii loo booqdo liliticaad in lagu waano qaato haddii loo booqdo laa liducaa duco loo booqan maayo laakiin in lagu waano qaato loo booqan karaa oo nabiga sal l slam markii uu tegay qabrigii hooyadii markuu tegay waa kii istikfaarta laga diiday inuu ziyaartana loo ogolaaday meeshaasayna culummadu ka bixiyaan masaladaas amaa qowluhu tacaala walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi ey biducaa'i ha ula istaagin waay ducaha ula istaagin waa waa laba ictibaar waayo maahane mutlaq iskama aha faqaala ina lilmowti fazacan ayuu leeyahay argagax mowtka faidaa ra'aytum اljanaazata haddaad aragtaan faqumu istaaga allafdu likhaalidin lafdiga waxaa iska leh likhaalid ayuu labada xadiid marka midna ismaaciila lahaa sooma can hishaam ka kalena khaalid can hishaam u ahaa lafdu likhaalidin marka marmarna saniicu limaam الnasaa-i waxay tahay meesha kore ayuu xadiidka sheegaa hadda xadiidkan oo kale khaalid iyo ismaaciil waaye labadooda ilaa hishaam a isla siman marka xadiidu khaalid iyo xadiidu ismaaciil waaye lafdigan marka waa lafdu khaalid marmarna muxuu samaynayaa saan oo kale markay tahay meeshuu dhihi lahaa allafdu likhaalidin ayuu wuxuu leeyahay allafdu lismaaciil waa dhacdaa labadaba iyadoo lafteeda marka mid walbaa waa saanna waa la yeeli karaa sidanna duruqda waa loo sheegi karaa musanifku marka hadduu mid isticmaalo mararka qaar maaha in qalad ay tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih